markaas ah saxafiyiinta in maantay dowladdeedii maaragtay ay ka dareemayaan inay dagaal maaragtay kula jirto saxafiyiinta islamarkaasna ay caburinayso waxaan ka rabnaa dowladdu arrintaas inay naga shaafiso waxaa kaloo jirta in weliye cabdicasiis uu weli xiran yahay muddo siddeed iyo toban cashaa maanta ay ku tahay uu xiran yahay uuna u xiran yahay sida aan ognahay waraysi uu ka qaaday gabar sheegatay in la kusaday arrintaas waa arrin aan u aragno in ay maaragtay ku tahay caburin saxafiyiinta soomaaliyeed waa arrin lagu khalkhalgelinayo sidaan hadda arkayno oo aan dareensannahay saxafiyiinta soomaaliyeed saxafiyiinta soomaaliyeedna arrintaas maaragtay dareenka ah oo ku jiro maadaama aysan dembi ahayn in gabar la kufsaday waraysi laga qaado
inay sii dayso wariye cabdicasiis oo muddo siddeed iyo toban cashaa ku xiran xabsi ay leedahay dowladda dowladdan waxaan kaloon aan kula dardaarmaya in ay tixgeliso xorriyadda saxaafadda wariyuhu ma ahan macsuub wuu qaldami karaa wariyuhu shaqo walboo la qabtana waxa ay leedahay dhaliin annaga haddaan nahay saxafiyiin soomaaliyeed ma nihin dad hub ku dagaalama ma nihin dad wax kale ku dagaalama waxaana ku shaqaysanaa qalinka dowladda soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa in marka hore ay joojiso tacdiyada saxafiyiin soomaaliyeed lagu haayo marka xigta waxaan ugu baaqaynaa in saaxiibkan cabdicasiis si deg deg ah si shuruud la-aanna ay ku jirto in loo soo daayo sababtaa dowladda annaga waxaan ka filaynay raggana dila kuwana dhaawaca kuwana weerara inay naga difaacdo oo iyadu annaga kama filaynin inay noogu
haddii aynu naahnay saxafiyiinta soomaaliyeed shaqsiyan waxaa aaminsanaa in laga gudbay wakhtigii cagajuglaynta wakhtigii handadaada oo ay dowladda u tallaabsatay dowlad federaal ah waxaanan aaminsanaa in dowladda oo rag aqoon-yahano ah ay majraha u hayaan ilaa heer madaxweyne ilaa iyo heer wasiir in maanta aynu ka codsanayno in la sii daayo waryahaasi